Dhallinyaradan oo ah dhallinyaro iskood ugu istaagay wacyigelinta covid sagaal iyo toban xilli ay sii kordhayaan kiisaska laga helayo Hirshabelle gaar ahaan magaalada Jowhar ayay ka bilaabeen goobaha barakacaya qaar ka mid a iskuulada magaalada Jowhar ku yaala in ay geeyaan agabka afka lagu xirto iyo daawada ka hortagga jeermiska waxaana sidoo kale ka socota wacyigelinta ay wadaan tiimamka wasaaradda caafimaadka Hirshabelle oo ka socda magaalada Jowhar iyo tuulooyinka la gaari karo gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xeefow ayaa redio isnay u sheegtay qaabka ay u wajaheen wacyigelinta covid sagaal iyo toban annaga ka dhalinyaro ahaan waxaan qaadanay wacyigelin sida iskuulaadkaoo kaleento goobaha ganacsiga ah meelaha ay isugu yimaadaan dhalinyarada sboortiska oo kale in la hakiyo kaalin waxaan ka qaadan aad mug u leh waxaan qaybina facemaska iyo baalka gacmaha lagu dhaqanayo kale kaalinteena aadaan uga qaadana barnaamijkaas covid waxaan tagnay iskuulka horseed oo ku yaal horseed waxaan qaybina facemaski face one ay noo ahayd waxaan tagnay meelaha barakacayaasho kale qaxootiyada in ay iska ilaaliyaan covid nnteenka ee nadaafadda ay ku dadaalaan welina waa ku jirnaa oo hadda waxaan sugaynaa hay-ad aan ka sugaynaa facemaska iyo sida alaabihii covid nteenka marka waan meelaha kalena inaan gaarsiinaa rabna haddii ilaahay idmo waxaana laga dareemayaa cabsida ku aadan in cudurka uu kusoo labakacleeyey faraba-anna uu ku hayo soomaaliya ay ku jirto magaalada jowhar oo xarun ah hirshabelle waxaadna moodaa in uu ka duwan yahay cudurkan kii hore ee sanadkii labada kun iyo labaatanka soo gaaray gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar oo haatan ay cabsi xoogan ay ka qabaan bulshada islamarkaana ay fahamsan yihiin cudurka laakiin ma jirto kala fogaashihii loogu talagalay dhinaca ganacsiga iyo suuqyada sidoo kale maqaaxiyadaha ka furan magaalada jowhar ayaa u muuqda kuwo aanay ka jirin taxadarka iyo kala fogaanshaha cudurka covid sagaal iyo toban